markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii caweyska washington
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan een idinku haya waxaa ka mid a kabii ugu qaalisanaa oo dunida dhowaan lagu kala iibsaday kabahan waxaa lagu kala iibsaday hal milyan iyo sideed boqol oo kun oo dollar ayaa lagu iibsaday sababta kabahaasi ku dhowaada labada milyan ee dollar loogu kala iibsaday iyo weliba cidda iska lahaydba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idiin hayaa oo in caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey maxamed jaamac oo ku magac dheer m j
wahaweyn horta heesta fitaminaa baa dadku u bixiyeen anugu ila jacayl baan u bixiyey markii hore oo ila jacayl baa heesta la ohan jiray barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhacdooyin la yaab leh ayaa dunida si maalinlaha guudkeeda uga dhaca iyadoo haddii aad isha la sii raacdo amaba aad u fiirsato ay middo midda kale ka sii layaab badan tahay waxaana jira waxyaabaha qaar ay suurtagal tahay inaanay agtaada qiimo ka lahayn balse meel kale ku weyn aan ku soo dhowaadee dhegaystayaal dhowaan waxaa warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka maraykanku ay qoreen sheeko si weyna dadka u soo jiidatay oo ku saabsanayd beer kabaa oo la kala siistay amaba lagu kala iibsaday ku dhowaada laba milyan oo dollar kuwaasoo ku darso oo weliba ahaa kaba aan cusbayn amaba hore loo soo isticmaalay bal sababtaa qiimaha intaasi leeg u yeesheen iyo weliba cidda iska lahayd aan soo dhoweeyo wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadoo dhammaystiran inoo haya waa ku dhowahay waana mahadsan tahay cabdixakiim waagaag ugu horreynba bal haddaynu eegno dhegaystayaashu si ay u fahmaan kabahan yaa lahaa marka hore
kabahan waxaa lahaa ninka caanka ah ee heesaaga ah ee la yidhaahdo kenya westy kaas oo sidoo kalena caan ku ah bandhigyada labiska ama haddii ay noqon lahayd waxaa loo yaqaano kenya west style ama dharka iyo iyo xaysiyaha markaas ninkaas caanka ah oo heesaaga ahaa ayaa kabahan lahaa wagaag marka imisaa la kala siistay kabaha
caqligaaga ma gelayo cabdixakiinow dadkana way la yaabi doonaan waa qiimo aad kabax ah kabahan waxaa lagu kala iibsaday hal milyan iyo sideed boqol oo kun oo dollar ayaa lagu iibsaday weliba iyadoo markaasina si nasiib leh loogu guulaystay weliba waa lagu tartamay marka qiyaastii waa hal beer hal mar qof xidho mise waxa weeyaan waa xaddi badan oo de qiimaha intaa la goynayo kaba marka la yidhaahdo kabaha halka joog iyo iyo kumanaanka joogba waa un isla kabo jamac ahaanna way noqotaa marka si aan u faahfaahino waa hal joog oo kaba ah oo hal qof uu labada lugood gashto wagaag marka maxay kabaha kale kaga duwan yihiin kabahani maxay ahaayeen ma kaba ka duwan muuqaalkooda kuwa kale ama kaba cusub oo hadda lasoo saarayba maxay kaga duwan yihiin kabayaasha maxaa qiimaha inta lagu yaalay
horta kabahan noocooda waa kabaha xiran qaabka isboortiga u samaysan ma aha kabaha maqaarka ama nooca labiska kale ah waa kabaha dhinaca maaragtay isboortiga marka ma aha kaba cusub waxyaabaha kale oo caqliga uusan gelaynin waxaa ka mid ah in kabahani ay duug yihiin oo uu ninkan soo iibsaday sanadkii laba kun iyo sideedii oo uuna ku heesay marka kabaha waxaa la dhihi karaa waa kaba saddex iyo toban sano jir ah marka kabaha maba cusub oo kaba lasoo isticmaalay oo muddo hore lagu soo ciyaaray Een, kabaha waa kaba lagu soo dhaqmay waa kaba duug ah ma aha kaba hadda cusub oo qofka uu uu maaragtay bacda ka fiiqayo ee waa kaba duug ah oo lasoo isticmaalay oo weliba muddo dheer u yaalay marka eh, ninkan eh, laba kun iyo sideedii ayuu ku heesay mar kalena wuxuu kaga qayb galay eh, bandhig een, abaalmarin lagu guddoonsiinayo marka een, inta hadda dadka ay xusuustaan labadii jeer uu soo qaatay xilligaas ay ahaayeen een, dabcan sidaan filayana ma aha muddo dhow waa hagaag marka su-aasha isweydiin tale waxa weeyaan yaa u bedheedhay ee kabahaasi saddex iyo toban jirka ah ee labada jeer maxaan ku idhahdaa lagu soo jaqaafiye lasoo isticmaalay lacagta intaa la ka bixiyey
En run ahaantii dad badan ayaa u bareeray oo weliba isku dayey oo aad isugu fallisay oo qiimaha sare isku gaarsiiyey si ay ugu kala guulaystaan laakiin markii dambe waxaa ku guulaystay nin ka mid ah dadka maalgashta ee shirkadaha soo saara ee kabaha isboortiga oo ku nool dalkan Mareykanka isaga ayaana lacagtii bixiyey oo sidaa ugu guulaystay kabihii duugga ahaa ee la- lasoo dhigay ee meeshii loogu tartamayay iibkooda
waa hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo xaalka la siistay En cabdiqaadir sheekadani ma wax cusubba oo haddoon la bilaabay oo kabahan lagu bilaabay in lacagta intaa la kala la kala siistay mise waxaa jira iyagana kaba kale oo sidan oo kale u dhacday in loo kala iibsado
En, sidaan la soconno en, way dhacdaa oo kabaha ama dadka caanka ah eh, in lasoo dhigo oo qiimo sare lagu kala iibsado laakiin tan kabahan Kanye West uu leeyahay weli sida loo iibsaday ama qiimaha ay gaareen rikorka ay dhigeen ma jirin wax xitaa ku soo dhowaaday dunida intii kaba dad caana ay leeyihiin ama alaabo dad caana ay leeyihiin la kala iibsanayay marka kabahan waxaa ka horreeyey sanadkii hore kaba la kala iibsaday oo uu lahaa eh, xiddiga hore ee ciyaarta basketballka ama NBA-da ee dalkan Mareykanka una ciyaari jiray ee kooxda Chicago marka waa Michael Jordan kaba uu ku ciyaaray sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo sideetankii ayaa laba kun iyo labaatankii sanadkii hore bishan oo kale la kala iibsaday marka kabahaas waxaa lagu kala iibsaday en shan boqol iyo konton kun oo dollar lacag ka badan marka halkaas waxay ahayd half million ama nus million ayaa la joogay laakiin hadda sheekada waxay ku dhowdahay laba milyan oo dollar marka taas ayaa lala cajabay oo laleeyahay kabihii ayaaba hadda laba milyan ku dhow marka Kanye West ayaana rikorkaas dhigtay dabcan haddii la arki doono kolley en sanadaha soo socda en waa arki doonaa laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax lamida oo kaba duug ah la iibsaday waa hagaag ugu dambeyn haddaynu eegno dee waynu garan karnaa ninka kabihiisii lagu iibsaday en hal milyan iyo siddeed boqol oo kun qiimaha loo yeelay de kolley isaguna hantidu haystaa kolley wax la xisaabin kara maaha ma la sheegay iyada ninkaasi lacag intuu haysto iyo weliba hantidiisu waxay tahay En, run ahaantii en, kabihiisa oo saddex iyo toban sano kahor uu iibsaday ayaaba ku dhowaad laba milyan lagu iibsaday marka ninkaas waa dareemi kartaa isaga waa billionaire waa nin taajir ah oo ganacsiyo leh marka hantidiisana waxay ku dhowdahay laba bilyan hal dhibic toddoba bilyan oo dollar ayaa lacagihiisa lagu qiyaasaa dabcan waana dee ganacsi sii koraya waa dareemi kartaa oo oo maaragtay dakhli badan samaynaya En, run ahaantii waxyaabaha labiskiisa oo kale ayaa aad loo jecel yahay labisyada iyo waxyaabaha uu soo saaro uu asiga uu uu maaragtay ku magacaaban yahay waana dabcan nin heesaa ah oo xilli macnaha heesihiisana la jeclaa welina suuqa ku jira marka haddee wa- xoolihiisa maaragtay cirkaas maraya aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey bal markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka cabdinaasir macalin siciid
nafti doqoonsana damcwaalana waxay doonta beri ku tiri oga santuka adaga durba eliinogaay labada isdardaray dadka dhibi oga labada isdardaray dadka dhibi oga labado isdardaray dadka dhibiyooga labado isdardaray dadka dhibiyooga risiqeedba kuu diiday kaa durugsanaa inuu laga siinayo wixii u dhowaa risqi qeebba kuu diiday saacad durugsanaa inuu duuya siinayo wixii u dhowaa taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkubaaw siman calaa taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkubaaw siman calaa midna caysha daayacan aanu daartu marin lama helo daleeda daleeda midna caysha daayacan aanu daartu marin lama helo daleeda daleeda siday diintu nagu tidhi yaxanaa dhaafti adkaa darajadu helay nasiibkaama daayne dadaal gaadhi doontide siday diintu nagu tidhi yaxanaa dhaafti adkaa darajadu helay nasiibkaama daayne dadaal gaadhi doontide doqonsana damawaalana dabaylaha cirkay habba kugu dartaa durdurka kufay daru xidho ku tidhaay doqonsana damawaalana dabaylaha cirkay habba kugu dartaa durdurka kufay daru xidho ku tidhaay dahbadan lahayn ku tiraa daldalo dahbadan lahayn ku tiraa daldalo dahbadan lahayn ku tiraa daldalo dahbadan lahayn ku tiraa daldalo haka dayri weliga noloshaa la deristahay ha u doodin abiska saluu ku dayaasha haka dayri weliga noloshaa la deristahay ha u doodin abiska saluu ku dayaasha waxaa daliil ah oo nooga digi kara xadiis baa ku soo degi taa waxaa daliil ah oo nooga digi kara xadiis baa ku soo degi marulays magarab dago dadma wadaan sinaan karo waa dabamaal dabamaal marulays magarab dago dadma wadaan sinaan karo waa dabamaal dabamaal siday diintu nagu tidhi yaxanaa dhaafti xitaa darajaduu helay ajiibkaama daayne dadaal gaadhi doontide tidhi ayana dhaafe halka darashadu helay rabbi kaama daayine dadaal gaari doontide
haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey maxamed jaamac oo ku magac dheer m j oo hal abuuru ku nool magaalada gaalkacyo isagoo qaybtanna inoogu faahfaahin doona heesta halkudhigeeda la yidhaahdo vitamin a oo inoo sharixi doono sababta uu ereygaasi ugu daray iyo weliba nuxurka ay xambaarsan tahay waxa weeyaan horta heesta vitaminaa baa dadku u bixiyay anugu ila jacayl baan u bixiyey marka hore oo ila jacayl baa heesta la odhan jiray maxaa yeele ereyada waxaa ku jira waxaa tahay ubax udgoon ka soo baxay ila jacayl naftaydu u ooman tahay siduu fitamiinka ee indhaha ugu ron yahaad markaan ku arkaba adigu iftiinka siyaadisaa erey noocaas kalaa ku jiray marka waxa weeyaan nin wayaha dambe waxa iska soo baxay dadkii waxay la aadaan hoogaa hadba waxyaaba kale ereyo iska ereyo suuqii sheegaan marka runtii heestu ereygaas ha iskaga iska ahaado erey ingilish macnaha luqadda ingiliiska oo kale ku yimid ama latin aan iska idhaahdo oo fitamiinku dee fitamin eegu waa maado ka mid ah caafimaadka ama waxaa la yidhahdaa waa fitaminada u fiican indhaha marka aragtideeda un baan ku tilmaamayay sidaa mooyaane haddana erog waxay sheeko isaga timid niyo umaad samaysa heesahan maaragtay dadku iminka ay ka helaan oo suuqiga unbaa igu kaliftay hees qise weyn ku timid maahayn marka runtii laakiin dadkii ba aad ula dhacayo aad u dhegeysto heesta waxay noqotay hees aanu la jecelay waa hagaaga maxamed laakiin waxaa la isweydiin karaa de heestii waa soomaali marka dee dabcan suuqdiina waad sheegtay dee suuqdiga dadka qaarba hadda way isticmaalaan heesa kale ay ku jiraanna way jiraan ereyga vitamin a ma wax ka duwan oo soomaaliya ad weyday ereygaas inta kale waa ereyo caadi ah oo aad ku tilmaanto qofka in araggii ugu wanaagsan yahay oo araggii xoojinayo uu macnaha xaggaa ugu wanaagsan yahay laakiin dad badan baa horta heesaha dhegeysta anigu aan sameeyo waxay u badan yihin heesa af soomaaliga hore aad u aad adag ba dadka ma adka dee af soomaaliga hore wuu macaan yahay laakiin dadkan dhalinyarada iminka jooga ayaa yidhahdaa heesihii soomaaliga ayo hore oo ereyada iyo geela iyo ariga lagu soo qaadanayo mar kastaba soo qaadatayo eryo jilicsanoo maarata xoogaale dadku fahmi karaan ma magaranaysa ma samaysid marka anigoo reer magaal iska dhigayo xitaa inaan medicalka wax kaa qaado oo aan wax ka fahamsanahay dadka tususayaan maan taa iska sameeye ma garanaysaa ee ma waayin ereyaan ku betelo nafaqada indhaha unba iska noqon kartaa wan malaynaya hadda erey ama nafaqada indhaha oo kale ama garanaysa waxdaas oo kale iska noqon lahayd laakiin dabcan ereygaas sidaasuu isaga yimid hadda waxa adu si kale kuma garatid waa indhaha nuurkoodii oo oo iyadana maxaan ku dhahdaa arrimi caafimaadka arrimo caafimaadka mid kale dee message waxa keliya qofku message ah vitamin a laftigiisa in indhaha loo isticmaalo dad badan aqoon ba hadday dhigeystaan ku baranaya oo kaalay vitamin a-gana m j ma waxaa loo isticmaa indhaha u fiican ya loo qaataa bay ka oranayaan marka dad baa xataa xataa halkaa waxaa ku jira ma garanaysaa waxaa halkaa ku jira xoogaa ma garanaysaa aqoon kalaa ma garanaysa marka vitamin a-ga yaa yaa maxaan ku dhahdaa yaa yaa ku dhacay amaba maxaan ku dhahdaa qaaday vitamin a-ga nadar maxamed cilmi baa ku farayaraysatay laxankana anaa saaray iyo ereyadaba anaa lahaa muusigana saaxiibkii bulshaawi baa tumay marka iyaduna waa taa
naftaydun u oomantewaxaa tahay ubax udagoon ka soo baxay ila jaacayen naftaydun u oomantee siduu fitimiinka ee indhaha ugu ronya markaan ku warkaba adigu iftiinkaasi hadisa fitimiinka indhaha ugu roya markaan ku warkaba adigu iftiinkaasi aadisa inabti adhigaan ku idhe ahaa ammaantuna ku asranay urkayga halkuu ka yimi haddii aad ogaan lahay manaha waadoo ilayd ammaantuna ku hoslanayd urkayga halkuu ka yimi haddii aad ogaan lahayd malaha waadoo hilayd soo koraya qalaastuuraad kalgacal lagu abaabiye waxaad tahay inana siluub ku soo koraya qalaastuuraad kalgacal lagu abaabiye ayaaniyo wanaasi istaahilna waad u tahay inana ku ilaashado dadka waa kaamine ayaaniyo wanaasi istaahilna waad u tahay inana ku ilaashado dadka waa kaamine inabti eraygan ku yidhi ammaantuna ku hooslanay duurkayga halkuu ka yimi haddii aad ogaan lahayd malaha waadoo hilayd
guud ahaana barnaamijkeennii caweyskee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
inabti eraygan ku idhi ammaantuna ku hooslanay duurkayga halkuu ka yimi haddii aad ogaan lahayd malaha waadoo hilayd inabti eraygan ku idhi ammaantuna ku hooslanay duurkayga halkuu ka yimi haddii aad ogaan lahayd macaan waadoo hilayd haddii aad ogaan lahayd waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi caweyska washington waxaa isugu kaasoo burida halkana kasoo jeedinaya wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac